sannad walba jaamacadaha kala duwan ee dalka waxay soo saaraan da'yar baratay culumta noocyadeeda kala duwan kuwaasoo xiliyada ay bannaanka u soo baxaan ay soo wajahdo shaqala-aan baahsan sababtan in dhallinyaradu ay la daala dhacaan shaqala-aan baahsan haddaba qaar ka mid a dhallinyarada ku nool degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose oo waraysi dhinacyo badan taabanayaan la yeeshay ayay iga warbixiyey dhanka shaqa helista caqabada ka haysta hadaladoodina waxaa ka mid ahaa walaal waan dhowahay magacayga waa cabdulaahi xaaruun khaliif kuna nool degmada dhobley waxaana ka mid ahay dhallinyarada niyow dee caqabadoo iska jirtaa caqabadaha dee markii la qaybiyo way faro badan yihin wax la soo koobi karo maahan qofkii inuu wax soo bartay qofka camal hadda wuxuu ka soo baxaya kulliyada caafimaad shaqo caafimaada la soo dejinaya marka shaqooyinka macnaha waxyaalaha caqabada ka hor istaahi karo waxaa ka mid ah shaqadii oo iska yaroota waxaa hal position aa soo bixi karaa dadka caafimaad kuliyadda ka soo baxana waa dhowr iyo afartan bay iska noqon karaan hota taasaa jirta caqabada imaan karta waayo qofkii intiba haddee abalaahi garayso shaqadii loo fadhiisto qof maa ku guulaysan ayadoo hal shaqo ahayd inta kalena waxay noqonaysaa baadmuundo
dhanka shaqooyinka xirfado badan waa la bartaa oo nin walba dee wuxuu alla u kasoo bartaa hase ahaata laakiin dabcan markaad si uu yar eegto maadaama dalka burbur badan uu soo maray waxaa keentaa ama dhibaatooyinka qaar naga haystaan inaan shaqooyinkii ama xirfadihii aan soo baranay inaan heli wayno dabcan mararka qaar waxaad arkaysaa nin de xirfadu soo bartay inuunan ka helin agabkii asaga ahaa ama magaalka ama aynan lahayn dabcan midda kaleo xigta waxaa jirtaa dhalinta maaragta ay ku barata dalka dee ku waxbarato in mudnaanta aan la siinin mararka qaar dhalinyaro kaleo ka timaadooda maaragta dalalka kale ka imaadaan inay mudnaantii ka hor helaan taasna waxaa keenaysaa ama aadka noogu liidaysa waxay tahay dalkeenii oo dee sidii la rabay aynan wax walba ay xaadar ku ahayn hase ahaata haddana dabcan priority lama siiyo oo horumarin micnaha maadaama dalkii fursadda laga helayo uu yahay dalkii inay hooyo